hoteelkan ka dhisi magaalada baydhabo ayaa lan sameeyey qaab casri ah kaasoo laka magacaabow hotel run jinaad oo iyo dhistii xildhibaanad bishaare cali nuur oo ka mid ah ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen iyo xariga kujaari dhismaha cusub ee hoteelkana munaasabadda xariig jarka iyo welibaa ku qeybgalaya wasiirka ganacsiga guddoomiyaha maamulka degmada baydhabo iyo xildhibaanada bishaare cali nuur oo ah mulkiilaha hotel run jinaad iyo marti sharafka leh iyo xarig jarka kugu heliyey madaxweynaha guddoomiyaha degmada baydhabo eena duqa magaalada cabdullah cali watiin iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed yaan hambalyeen xildhibaanad bishaara oo hoteelkan hirgeliyday oona sheegeen in dhismaha hoteelkan uusan ku qeyb qaado horumarka magaalada ديك إن شاء الله ما يبدو ميلان كان بريان ما يبدو هلا بشارة أو ما يبدو هكوردي دي بلدنا عصب أو مقالة بيدو رون جنات ما يبدو كان عصب ما كفيلة مدي ما كان عصب مالجين بان سوبيا يا ما يكوي ما يبدو مرهيس إن دي ما يبدو الشغال بان لهلا دكتور ما يبدو مرهيس مليون شغال بان لك هلا ما يبدو لك شركة لك هلا ما كان بشارة ما يبدو هذا دكتور ما يكمل مقالة مقالة نور هيتك مقالة إن شاء الله خير لسي كان عصب كان عصب ما يبدو إلى إن بركة ما رجعنا إن شاء الله ما يبدو ميلان ما يبدو إن والبدن ما يبدو كبدي دود مقالة بلادي runtii maanta farxad weyn noo tahay inaan ka soo qayb galno uuluwa xarig jaro madaxweynihii dowladda koonfur galbeed waxayna tusaysaa dhiirigelin aad iyo aad u wanaagsan oo mar walba loo heelan yahay ganacsatada koonfur galbeed inay horumar gaarto runtii waxaa kaloo u mahad celinaynaa xildhibaan bishaaro oo ayadana mar walba u taagan in ay ganacsigeeda horumar ka gaarto waxaa la dhahaa sanadkii hore sidaad ahayd inaad iska bedesho sanadka dambe wax horla la imaatid marka aad aan ugu faraxsanahay hambalyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafte gareen oo xariijarka kureeda hadal iyo weliba marka horesa bogaadiyey xildhibaanada hoteelkan hirgeliday madaxweynaha iyo weliba kale uusoo sheegay in baydhabo oo sameeytay horumarasha gedisan iyo la mid ita koonfur galbeed oo horumartay runtii maanta waxaan ka soo qayb galnay furitaanka hotel ruun jannaad oo ah hoteel qurux badan ganacsiga maanta koonfur galbeed ama baydhabo yaallana lafdhabar u ah oo muhiima oo qurux badan oo aad iyo aad loo hagaajiyey kalaaskiisa iyo nadaafaddiisa iyo quruxdiisa iyo qolalkiisaba qof kasta oo mas-uula ama madaxa ama ajnebi ah uu ku nasan karo yaan soo aragnay hoteelkaasaa maanta la xarig jaraayay sharafay noo tahay inuu ganacsiga sii bato sharafay noo tahay inuu maalgashiga sii bato sharafay noo tahay in aan dhiiro gelinno ganacsatada reer koonfur galbeed aanan ku ammaanno dadaallada ay suubiyeen maadaama ay saas tahay bishaaro oo ah milkiilaha ruun jannaad waxaan leennahay hambalyo ganacsigan quruxda badanood suubisay allaha kuu barakeeyo waana ku faraxsannahay runtii cid kasta oo dadka reer koonfur galbeedaa ka faa'iidaysan doonto dowladda koonfur galbeedaa ka faa'iidaysan doonto ganacsatada ka faa'iidaysan doonto dadka reer koonfur galbeed oo dhan baa shaqaalo iyo shaqo abuur ka heli doono marka waxaa waaye waa wax qiimo badan waa wax qurux badan oo koonfur galbeed ku soo siyaaday aad iyo aadaa ugu mahadsan tahay ganacsigaada saa u horumarisay waxay la mid tahay koonfur galbeed oo horumartay ganacsatada oo horumartay marka aadaa u mahadsan tahay waa kuu hambalyeynayaa horey u soco ganacsigaada ha ballaarto horumarkaada ha socdo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay muddooyinkiinka dambeeyey waliba sameeyasi horumari shirgadisan iyadoona ganacsatada deegaanka iyo haanakala kukooyana deegaanada kale soomaaliyeed iyo maalgashi eedan weyn ka sameysada hayana